zaad waa mahadsan tahay ugu horeyn arrinta haddaan kaaga hadlo soomaaliya waa wadamadii ugu aas-aasay weliba kuwa ugu firfircoon ugu horeeyey hoggaasiyaashka igad la yiraahdo xilligii dowladii gacaanka gacan weyna ka geysatay soomaaliya aasaasidaadii igad marka markii hore waxaa loo aasaasay dagaalanka abaaraha iyo arrimahaas laakiin waayaha dambe wuxuu orgaaseyshku noqday orgaaseysha arrimaha siyaasadii dowlad wanaagii dowlad diskan ka shaqeeya soomaaliyana lagu badan ku leh marka imaatinka ninka secretary generaalka waxaa loo arkaya arrin aada muhiim u ah laba siyoodba marna waxay ahayd maadaama organisationku uu aada ugu hoolan yahay arrimaha qaashada siyaasadeed ee gobolka iyo arrimaha siyaasadaha kale ee gobolka ka jira sidee marka igad soomaaliya ugu faa-iideysan kartaa taasi mid bay ahayd midda labaadna waxay ahayd kasoo korortay gobolkan oo aad moodid in maaragta gobolku uu noqdo gobol dagaalo badan ay ka jiraan marka aad fiirisid suudaan marka aad fiirisid arrintan ethoobiya dhexdeeda ka jirta issuga soomaaliya ethoobiya la xiriira miyugala seexday marka aad fiirisid suudaanta kuma suudaanta orida dadka lasoo xaliyey arrimahaas o dhan markaad fiirisid gobolka gobol wuxuu noqday aada dalafkiisa u badan yahay marka arrintaasna soomaaliya waxbay waxaa ka qoseynaysay arrintan la xiriirta m a u-ga dowladda etoobiya ee la seexatay gobolkan somaliland marka iyadana muhiimad kale laheed oo oo igad oo door fiican inay ka cayaarto arrimaha sidii xal loogu gaari lahaa waa hagaag wafdigan ka socda igad waxaa dhinaca kaleto ay kusoo beegmaysaa xili safiirka soomaaliya u jooga dowladda maraykanka uu asaguna uu sheegay in sida ay uga xun yihiin xaaladda sii labalixaadsanaysa ee xiisada siyaasadeeda u dhexeysa soomaaliya iyo ethoobiya ee wakhtigan jirto loona baahan yahay mar kale ethoobiya wuxuu ka yiri ardisababa in loo baahan yahay wakhtigan in lasoo abjaro xiisadaas marka guud ahaan gobolka sidey arintan u saameynaysaa baaqyada caalamiga ah ee hadday igad noqoto ama wadamada reer galbeedka maraykanka ugu horeeyo wax ma ka bedeli kartaa xiisadan
anagu waxaan aaminsanahay tallaabo kastoo la qaado oo xiisada lagu dejinayo inay wax ka bedeli karto xiisada taagan ayaan u arkaa maxaa yeelay in laga aamuso oo aan la fiirsado ayaa wax kasta ka daran marka arrinta hadda ay maraykanka uu ka hadlay wadamada carabta idaacadda carabta ee ka hadashay wadamo badan oo arrimahan baleeyo ay ka hadleen runtii dhammaantood waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay arrintan in la qaboojiyo iyo ilaalinta maaragta sharafta iyo xoriyadda ee soomaaliya marka waxaa is leeyahay waxweynay ka tari doontaa arrintaas waa maaragta arrin runtii u baahan in aada loo sii xoojiyo si xiisadaana u degto soomaaliya runtii muddo ayay dagaal wadanka uu kusoo jiray dagaalo sokeeyo dowladnimadiisii ayaa hadda geed socodkeedii socdaa oo meel fiicanna marayso waxay ku jirtaa arrimo kale oo maaragta la dagaalanka maaragta al-shabaab arrimahaas oo dhan oo runtii si saameyn ugu yeelan karta gobolka ayay soomaaliya muhiim u tahay xaaladeeda iyo xaaladan hadda etoobiya iyo soomaaliya aada wax looga qabtona ma aragtaa meeshay marka hore taalibeenta lagu celiyo taasana keenaysa isleeyahay maaragta cadaadiska adduunkana uu wado muhiimka inuu arkaan in xiisadan la qaboojiyo arrin aada iyo aada muhiim u ah oo in maaragta xiisadan la qaboojiyo si markaa fursad loogu helo arrimaha kaleo maaragta taagtaagansi loo xaliyo oo amniga rijib ku xiran waa tahay wadahadalada inkastoo labadii wareega horeeto ay guul dareysteen haddana hadda waxaa la leeyahay wareegii saddexaad ayaa laga yaabaa in ay ka qabsoomaan dalka turkiga mar kaleeto marka taa lafteeda sidee soomaaliya ay ugu diyaar garoobaysaa inay qeyb ka noqoto
walahi soomaaliya basishankeeda waa cad yahay dowladda soomaaliya basishkeeda aada uu cad yahay waana maaragta mid hadda ay dowladana ay ku taagan tahay keliya hadda iyada la rabo inay la timaado position macquul oo ka bedelan midka hadda ay ku taagan tahay waa dowladda ethiopia is leeyahay shirka inkusaabisada toddobiyo toban september qorsheysnaa dib ay u dhacay waxyaabaad keenaya waxa waa in maaragta diyaargadow badan hor sameeyo xiisadaha kaloo hadda kasoo kordhaya gobolkan naftirkooda saameyn ay ku yeelanayaan arrimaha walaalada balse muhiimadda waxay tahay wasiirka soomaaliya dowladeeda waa cadyahay waxayna ku taagan tahay mid lagu ilaalinayo qarnimada soomaaliya cidda la rabo in maaragta oo tallaabada qaaday oo siyaasadeed ay ku qaldan tahay waa dowladii oo la rabo inay la timaado tanaasul ka duwan basiishka hadda ay taagan tahay waa meesha keliya wax ku xalis